habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a
waa habeen sabtiya bisha disembar waa sideed sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo toban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jaamac bulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah culummo maanta muqdisho ku yeeshay kulan ku aadan sidii loola dagaalami lahaa fikirka xag jirka maadaama dirirta ama dagaalka ee sida gaarka kooxaha ay u beegsanayaan muddaba ay ku soo wadeen ba ay ahaydba gambaad inay ku gambadaan diinta ayuu ku gambanaya ama fikirka qaldan ee ku dagaalamaya fikirka keliya waxaa doorkeeda looga hortegi karaa ay tahay in fikir saliima oo faham leh in ummadda ee kolleyba loo gudbiyo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan soomaali ay liibiyo ku haystaan magafayaal kuwaas oo ka hadlay xaaladooda nololeed xere ma joogno xeradii waan ka soo baxsanay waxaan joognaa guri waxaan joognaa oday liibiyaanuu iskaleeya odaygaasoo wuxuu ku qaraabtaa yu intan la shaqeeyaa laakiin yu inta qofka wuxuu geeyaa qofkii lacag boqoliyo konton dollar uu ka qaato keliya buu yu inta geeyaa waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii cawayska washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida booliska dalka faransiiska ayaa maanta gaaska dadka ka ilmaysiisa ku riday dad dibadbaxayeyaal ah oo isugu soo baxay dalkaasi oo ka mudaharaadaya qiimaha nolosha dalkaasi oo sare u kacay booliska ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban ku celiye ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qof oo dadka mudaharaadaya la geeyey jidadka waaweyn halka ugu yaraan boqol iyo labaatan iyo toddoba qofna xabsiga loo taxaabay isu soo baxyadan oo socda toddobaadkii afraad ee ayaa keenay in dalka faransiiska uu xiro sarta dheer ee efal iyo weliba goobo kale oo loo dalxiis tagay iyadoo sidoo kalena lasoo dhoobay kumanaan ka mid a ciidanka ammaanka goobo badan oo laga dukaamaysta ayaa magaalada baariis albaabada loo laabay ka hor isu soo baxyadan maanta oo sabti ah qorshaysnaa iyagoo ka taxadaraya in la balliqaysto booliska ayaana isku gadaamay jidad badan oo ka mid ah magaaladaasi
ugu yaraan lix qof ayaa dhintay labiyo toban kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii spuursi xalay saqdi dhexe kadib uu ka dhacay goob lagu caweeyo oo duleedka magaalada ancona ee dalka talyaaniga ku taala booliiska ayaa sheegay in shan ka mida dadka dhintay ay yihiin dhallinyaro ka yar labaatan sano goobta spuursigu ka dhacay ayaa waxaa ka jiray bandhig faneed u qabanayay fanaan talyaani ah booliiska deegaanka cornaldi ayaa sheegay in spuursigu u dhacay kadib markii qof ka mid ahaa dadkii ku sugnaa riwaayaddaasi u buufiyey basbaaska indhaha layskaga buufiya ku jira qasaacadaha ee dadku ay isku difaacaan wakaaladda wararka faransiiska ayaa kusoo warantay in goobta uu ka socday bandhig faneedka ay ku sugnaayeen dad gaadhaya kun qof
gabar ka mid a xubnaha sarsare ee shirkadda dhanka tiknolojiyadda ee qaabilsan ee dalka shiinaha laga leeyahay ayaa wajahaysa eedeymo maraykanka uga soo jeediyey oo la xiriiray in heshiis ganacsi ay la gashay iiraan sida uu jimcihii shalay sheegay dacwad ooga ka tirsan dalka kanada xarigga sarkaalkaasi ayaa waxa uu sababay inuu suuqyada ganacsiga adduunka uu saameyn weyn ku yeesho inta aan la soo buuxinin maxkamadda la hor keenay sarkaalkaasi gudaha magaalada vancouver ee dalka canada ayaa dacwad oogaha uu u dhashay canada waxa uu soo jeediyey in manwonsul lagu sii daayo damaanad haweeneydan ayaa ka mid ah madaxda shirkadda hawaayi ee dhinaca teknolojiyadda ka shaqaysa haweenadaasi waxay sidoo kale doonaysay ee dalka maraykanka waxaana loo haystay eedeymo ah shirkadda ay madaxda ka tahay iyo skycom oo hong kong fadhigeedu yahay ay khiyaaneeyeen waaxaha maaliyadda ayna iiraan ka iibiyeen agabyo teknolojiyadda oo lagu farsameeyey maraykanka xilli ay jirtay cunaqabatayn uu maraykanku ku soo rogay dalkaasi iiraan
warbixin ka soo baxday bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in lacagaha dibadda looga diro dalalka dhaqaalahoodu heerka dhexe yahay iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo ee ay sanadkan korodhay sanadkan laba kun iyo sideed iyo tobanka aad u kordhay warbixinta oo maanta soo baxday ayaa lagu sheegay lacagaha xawaaladaha lagu diro ee taga dalalka soo koraya in boqolkiiba adhade in toban dhibic sideed boqolkiiba ay kordhi doonaan islamarkaasna ay ku biiri doonto shan boqol labaatan iyo sideed milyan sanadkan indiya ayaa ah dadka dalka ugu badan ee hela lacagaha laga soo xawiilo dibadda sanadkanna waxay lacagtaasi gaadhay siddeetan bilyan oo xawilaada dalalka ku xiga indiya waxaa ka mida shiinaha mexico philibiin iyo masar
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka qodobada warka aad kala socoteenna waa la-anta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay sidii loo soo nooleyn lahaa howlihii wacyigelinta dhinaca diinta ee uu fidin jiray masjidka isbahaysiga islaamka waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray sidii loo baahin lahaa fariimo diineed oo lagula dagaalamayo fikirka kooxaha xagjirka ah iyo fasiraadaha qaldan ee ay ka bixiyaan arrimaha diinta kulankan waxaa ka qayb galay culamo safiirka sacuudiga iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ah cismaan aadan duubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa v o da uga warramay waxa uu ku saabsan yahay shirkan runtii marka hadda aan leenahay xagga wacyigelinta oo daacyada maadaama dirirta ama dagaalka ee sida gaarka kooxaha ee u beegsanayaan muddaba ay ku soo wadeen ba ay ahaydba gambaad inay ku gambadaan diinta ayagoo ku gambanaya ama fikirka qaldan ee ku dagaalamaya ama ku marin habaabinaya dhalinta mustaqbalkooda iyo intii hore u baabi'eenba in la gartay ama garashada ay leedahay ama heer caalim ha noqoto ama annaga ka wasaarad ahaanba in fikirka keliya waxaa doorkeeda looga hortegi karaa ay tahay ee qaldan ee guraxan in fikir saliima oo faham leh oo diinta salka ku haysa oo ah wax saxan in ummadda kolleyba loo gudbiyo taasaa waxay noo tahay markiin doorka iyadaa lagaga faa'iisto oo doorka iyada hadda aan looga yimid ah in beeskeeda culammadii ee asalka ahayd culammadii fahamka lahayd ee diinta saxa dhinaceeda u wadatay ee aan marin habaabin ummaddii itijaah kale aan u lahayn intaa iyada aan fursaddeeda u helno taas oo beeskeedii ah oonan rajaynayno hadda waa bilow in shirweyne ee xagga culammadao dhan aan isugu keeni doonno xukuumaddu dabcan dagaal al-shabaab dagaal ay kula jirtaa laakiin waa mid muuqda hub iyo ciidan iyo dagaala iyada nafteeda si weyn uma socoto marka dowladda waxaa lagu dhaliilaa inaysan fikriyan diyaaraysan u ahayn qaab ideolojiya ama fikir ula dagaasho al-shabaab maxaa qorshayseen siday ugu hortegaysa al-shabaab runtii hadda waxaad dareemaysaa in bilow hadda aan wadno oo kolleyba aan rajaynayna in wax badan wax ka bedelan in la arki doono mustaqbalka soo dhow waxaa meesha yaalla waxay tahay in si qaldan loo isticmaalayay diintii oo wanaag leh oo aanan ogolayn diinteenna wanaagga ay leedahay in qof xataa kaafir hadduu yahay in aanan laguna dhibaatayn karin maalkiisana lagu dhici karin laakiin meesha waxa taalla waxay tahay in itijaah qaldan loo mariyo marin habaamta dhalinta lagu sameeyey wax lagu boobo wax lagu dilo maalin kastaba ay dhacda taas dhacdaa dhac si taa iyada looga baxo bilowgeeda hadda waxaa socda wacyigelin in lagu sameeyo oo wacyigelinta la ballaariyo wacyigelinta hadda taaganna ay noqoto mid meel kastaba ka soconaysa laakiin ayagu ayaga xarumo diimeeday fureen markasya sameeyeen diintay maaragtay dadka fikirkooda ku shaqeeya har iyo habeen bay dul taagan yihiin laakiin taa bedelkeeda adinku ma jirtaa xarun diimeedoo dadka wanaagga ku fartaanoo oo diinta saxdaa iyo qaabkay taa u sheegtaan wasaaraddu wax gacanta ma ku haysaa runtii wasaaradda waa halboolo taagan meeshana kulleyba haddii shalay toole ee dhaleecaan badanna ay ku taagnayd ama faham badanoo qaldan ay jireen fahamkaas ayada ahaydna doorkeeda aan garan karno in ay qaab kasta oo dagaalan ah oo fikirka ayada ay ku horumarinayaan qaldan in ay wadeen oo taa iyadana ay dalka meesha ay gaarsiiyaan ad garanayso mid la mida doorkeeda waxaa ah waxaana waajib ku ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed qof kasta oo culamo ah oo caalamiya oo wax garan karaaya in tan ayada itijaaheeda ay ahaato mid looga tego maaha waxaa la yidhi maaha waxaan ka hadlaynaa waa kitaabka iyo sunnada in loo noqdo oo taa iyadaa lagu dirofikir looga hortago in tanaasactum fi shay farduuhu ilallaahi warasuuli wixii mataqaanaa kulley la isku qabtaa in kitaabkii iyo sunnadii rasuulka loo soo noqdo taa ayadaa waxaad moodaa in ilowsho badan u jireen itijaaha ayadaana si qaldan loo galayay taas annagoo ka soconayna oo doonayna in aan wanaagga xaggeeda gaaro baa waxay noqotay hadda arrintaa arkayso oo baaxaddeeda faham inuu dhaco oo markiskii u weynaa ama masjidkii u weynaa dalkas oo afrikaba haddii la yidhahdo leeyahay in maanta la doonayo ama aan doonayno in ay ka bilaabato wacyigelintii bilow ah culammadiina aan si saafi ayaga laftigooda aan isugu keenno oo tan arrintaa taagan ee laga soo saaro wax la garan karo
safiirka sacuudigaan arkayno meesha jooga ujeedka muxuu yahay sacuudiga iyo inta maanta u joogeen gaar ahaan ma masjidkay dhisayaan ma qaab diini bay idin caawinayaan sidii al-shabaab loola dagaalami lahaa doorka sacuudiga muxuu yahay al-shabaab haddii lala diriraayo cidda la dirirayso waa soomaali cidda laga doonayo oo dhibaatada ay ku hayeen waa dadka iyo shacabka soomaaliyeed mas-uuliyadda la dirirka ana waxaa mas-uuliyaddeeda leh wax ka qabashadeeda leh dalka dowladda ka dhisan iyo xukuumaddeeda taa iyada wax meesheeda yaalla laakiin doorka taagan ee wacyigelinta ee nidaamka la doonayo kale aan doonayno iyo soo noolaynta markaskan oo aan doonayno in ay ka soo baxaan dad la garan karo oo xaggii aqoonta maadiyan ka dhisan oo xagga diiniyada ka dhisan meesha ayadaa arkaysa hadda tallaabada hadda uu safiirka iyo gruubka ay sii mari doonaan waxay tahay waa meeshii la doonaya mustaqbalka in macadkaasi macad horeba doorkeeda siddeetmeeyada loo furay loo dhisay intaas ayada ahayd ay noo noqoto base lagu baro oo dadka lagu soo nooleeya aqoontooda lagu soo nooleeya diinta dhismaha horaa loo dhisay waxaa aad u mahadsan oo aan la iloobi karaynin macadka hadda arkaysay dhismaha dayacad tirkiisa inta badan inay turkida ay noo samaysay oo qalabaysay taa iyadana qaybtii ay ku lahaayeen kheyr allah ku siiyo door ay ku lahaayeen waa wax wanaag leh oo aad iyo aad looga mahad celinaya
kaasina waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo u warramayey warayahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir okay
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli la socotaan v o a washington meelo kala duwan oo dalka libiya ah waxaa weli ku sugan dhallinyaro soomaaliya oo halkaasi u tegay sidai ay qaaradda yurub ugu gudbi lahaayeen haddaba waxaa idaacadda v o a la soo xiriiray dhallinyaro sheegay inay joogaan magaalada banuweliid kuwaasi oo sheegay in iyaga oo shan qof ah ay hadda ku sugan yihiin guri u leeyahay nin libiya oo dhashay dhallinyaradan ayaa sheegay in ninkaasi uu ka doonayo boqol iyo konton qofkiiba si uu ugu gudbiyo magaalada caasimadda tripoli inkasta oo mar walba ayna ballantaasi rumoobin dhallinyaradan ayaa sheegay in magaaladaas ay shaqooyin adadag ka qabtaan taas beddelkeedana ay ku helaan toban diinaar maalintii oo xitaa aan qadadooda ku fillayn haddaba waxaan waraystay khaalid cabdi xasan oo dhallinyaradaas ka mid ah waxaanu marka hore ka hadlayaa goortii uu tahriibka u baxay saaxiib horta anuu labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaan ka soo baxay magaalada caasimadda dalka etoobiya adisababa mafan anoo hadafkaygu yahay inaan gaadho una socdaalo xaggaas iyo yurub ayaa waxaan soo maray dalka suudaan dalka suudaan kadib markii aan imiday waxaan joogay muddo afar bilood ah markaas muddadii afarka biloodan joogay suudaan waxaan rabay inaan tago dalka masar hadduu allaodali ka dhigo anagoo socdaalkaygu xagga u wajahan yahay waxaan socdaalkaygii kasii watay ilaa iyo suudaan waxaanan tegay magaalo la yidhaahdo aswan oo ah xadka suudaan iyo masar kadib aswaan markii aan tegey tareen baan ka raacay waxaan tegey caasimadda dalka masar qaahira haddana waxaan go-aansaday maadaamay dhinacan masar xidhantay inaan u socdaalo dhinacaasiyo dalka liibiya isbuuc kadib waxaa dhacday inaan usoo baxo dhinacaasiyo dalka liibiya annagoo ah koob iyo toban qof oo soomaaliya koob iyo tobankaygii qof ee soomaalida ahayd waxaan nimanay magaalo la yidhaahdo saluum oo ah xadka masar iyo xadka liibiya kadib saluum markii aan nimanay waxaa dhacday in saluum gawaadhidan haylugsiyada saxaraha na lagaga soo qaado kadib markiina lagaga soo qaaday gawaadhidii ayaa xagga dambena la fadhiisiiyey cagahayagii baa laga riday waana na lagu dul xidhxidhay gawaadhidii si aanaan uga dhicin sababtoo ah gawaadhigu xawaaro aada u sarreeyo ku socdaa kadib ugu dambeyntii waxaan soo gallay magaalo kufro la yidhaahdo oo lagaga qaado dadka lacagta laguna cadaabo dadka laguna jirdilo laguna bahdilo waan gartay kufra markaad joogtay waxaad tihi lacag baana laga doonayay imisay ahayd kadib kadibna xaggee tagteen aduu lacag shan kun oo doolaraana laga rabay shantii kun oo doolara waa awoodi weynay marka aduu ilaa muddo shan bilooda joognay ayaa waxaana laga iibsaday niman liibiyaana oo ku nool magaaladan iminka joogna benweliid sanad iyo waxaan joognay iyo laba bilood muddadaasaad benweliid joogteen muddadaasan benweliid joognay waxaad ii sheegtaa imse qof baad tihiin imse qof baad ku joogtiin benweliid benweliid adu waxaan ku joognay dad gaadhaya ilaa siddeetan qof siddeetankii qof intii lacagaha bax bixisay oo lixdan qof ahayd waxaa dhacday in safar loo qaado oo dhinacaasii badda la geeyo dadkii nasiib wanaag safarkii uma hirgelina waa la dhacay magaalo shuwerif la yidhaahdo magaalada ugu xuna libiya ayaa la geeyey lacag kale haddana laga qaatay annagii binwaliid bana lagaga dhex tegay muddo markay saas ahayd adu dhowr qof intii awoodeysay baa lacagta soo dirtay intii kalena waxaa dhacday habeen habeenada ka mid a inay dadkii intay isu yimaadaan markii gaajadii iyo jirdilkii iyo baadilkii wax kasta markii dee ciilkii dee ninka ragga ciil cadaabbu ka doorbiday ama inay dhintaan de ama inay maanta meesha isaga baxaan bay go-aan ku gaadheen kadib gidaar gidaarada ka mid a way habeennimadii saacaddu markay ahayd kowdii habeennimo iyo barkii ayaa gidaarkii la jebiyey aduu dad gaadhaya koob iyo toban qof ayaa howlgalkii kusoo guulaystay sagaalkii qof ee harsanaana waxa way baqeen oo nimankii liibiyaanka ka baqeen waxay sidaadeen haddii laydin soo qabto waa laydin rasaaseyn adu koob iyo tobankeygii ilaahay hadafkeyguu nagu guuleeyey kulligiin marka hadda benwaliid baad wada joogtiin kulligeega iminka benwaliid baan joognaa waay waxaad ii sheegtaa koob iyo tobankeygii iminka benwaliid waxaa ka jooga shan qof baan ka joognaa ayaan ku- lix qof baan ku joognaa shantii kalena waan wiilka meesha iminka nagala soo hadlaya ee meesha ku jira ee ee lacagta loo haysto ee la dhacay ee godka ku jira iyo wiilal kale oo ilaa iminka warkooda lahayn oo naga baxay ayaa jira oo isaga la socday darin waan gartay waxaad ii sheegtaa eh, wiilashii kalena saasaa lagu iibsay intiinaan hadda benwaliid joogtaa xageed joogtiin ma xeeraad joogtiin ma guri baad joogtiin xeere ma joogno xeeradii waan kasoo baxsanay waxaan joognaa guri waxaan joognaa oday liibiyaar oo iska leeyay odaygaasoo oo maxay ahayday wuxuu ku qaraabtaa u intan la shaqeeyaa laakiin u inta qofka bil wuxuu geeyaa qofkii lacag boqol iyo konton dollar uu ka qaata keliya buu u inta geeyaa dad idinka Qofkuun idinka intaa idinka ka mid a hayna xaggan uu jooga dad idinka idinka mid a hadda ka hor ma geeyo ma ka qaatay boqol iyo konton dollar dad annaga nagamida hadda ka hor wuu geeyey haa marka idinku eh, boqol iyo kontonkaad u weydeen miya mise intuu idinka qaatay buu idin geyn waayo war horta waxaa jirta boqol iyo kontonkaa dollar meeshan horta sideedaba xawaalad meeshan iskamale oo si sida lacag lagu soo dirsadaa way adag tahay dadkii xataa soo dirsan lahaa meel ay wax kusoo marsadaan ay ay kusoo dirsadaan ma jirto dadkii kalena dee waxay noqdeen dad aan iska awoodeyn oo xaafadooda reerahooda danyar iska yihiin marka saaxib waa gartay waxaad ii sheegtaa Wallaahi- adiga iyo saaxiibadaada kula jooga magaalooyinkeed ka kala timaadeen anu waxaan ka imiday saaxib jigjiga haye saaxiibadaada kalena Ee, maxamed calina wuxuu ka yimiday muqdisho najax yuusufna wuxuu ka yimiday burco Een, bashuur yuusufna wuxuu ka yimiday isaguna kililka Ee, abaaqoro meel la yidhahduu ka yimiday Een, wiil xaggan oo aaje la yidhaahdo isaguna wuxuu ka yimiday doolacadda wiil somatar la yidhaahdo isaguna wuxuu ka yimiday jigjiga
kaasi waxa uu ahaa khaalid cabdi xasan oo ka mid ah dhalinyaro ku sugan magaalada banwaliid ee dalka libiya oo iga sheekeynaya dhibaatada halkaasi ku haysta aragti dhegeysanaysaena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka waxaynu ahay wariyeena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka zambiya maxamuud maxamed xasan oo loo yaqaana hiiraan kusoo dhowow barnaamijka een, maxamuud aada iyo aad baa umahadsan tahay ridwaan waana ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kale waa dhowahay maasha allah waayaha adna waa mahadsan tahay waxaad ku sugan tahay een, caasimadda dalka zambiya ee lusaka Een, bal marka hore haddii aan ku idhaahdo een, tilmaan kooban ka bixi dalkan waa dal noocee ah Een, maxaad dhihi lahayd ridwaan walaal aad baa umahadsan tahay Een, wadankan een, zambia ee, wuxuu dhacaa bartamaha africa ee central africa uu ku yaalaa ee, wuxuu xornimada ka qaatay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii een, ingiriisku ka qaatay Een, waa wadan muxuu ahayd u dhigma dad ahaan iyo iyo iyo iyo muxuu ahayd een, iyo iyo balac ahaanba wadankeenu soomaaliya udhigmaa dadka ku nool wadankan oo zambiyaanka ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa shan iyo toban milyan ilaa muxuu ahay lix iyo toban milyan meelahaasaa lagu qiyaasaa waa wadan muxuu ahay runtii aada iyo aada u ballaaran bad ma lahan Een, wadamo badan buu daris leeyahay ilaa sideed wadan buu daris leeyahay oo ay congo iyo tanzania iyo mozambique iyo namibia iyo ay ka mid yihiin iyo zimbabwe marka ridwaano wadanku waa wadan caynkaasa weeye muxuu ahayte soomaaliduna waa degan tahay xilli horeyna soo gashay wadanka marka muxuu ahayte runtii waa wadan aada iyo aada u fiican dadku waa dad kristaan ah muslim yar muslimku minority buu ka yahay wadankan marka waaga xaalkiisu wadanku waa sa waayahay dadka soomaalida ah dabcan muddo dheer ayay dalkan ku noolaayeen een, ganacsiyo kala duwan iyo nolol kala duwanna waa ay ku haystaan guud ahaan tirada soomaalida imisay dhan tahay marka laga hadlayo ganacsiga maxaa ugu badan oo ay ka ganacsadaan
aada iyo aad baa umahadsan tahay soomaalidu wadankan waxaa la sheegaa inay soo galeen horaantii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii markaas oo ay dowladii soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa cabdirashiid cali sharmaake wadankaana waxaa xukumay nin hadda nool oo madaxweynihii ugu horreeyay oo kennedy counda la yidhaahdo waxaa igu maqaalaa inuu halkan ka tegey oo uu soomaaliya tegey muqdisho ka degay Mm, oo uu kasoo kaxaystay dad muxuu ahayta soomaaliya oo runtii markaas oo ay qaateen xornimada ee wadankan uu rabay inay ka caawiyaan ee muxuu ahayta dhinaca ee tababarada baabuurta sida loo kaxeeyo oo kale iyo muxuu ahayta warshadaha yararkaada ku yaalay ridwaano dadka soomaalida halkan degan taariikh dheer bay halkan ku leeyihiin muddadaasay soo degeen waxaa lagu qiyaasaa soomaalida halkan degan oo joogta oo ka ganacsada lix kun ilaa toddoba kun bay u dhexeeyaan gebi ahaantoodna waxaan odhan karnaa dadka halkan jooga intooda badan wax yar baa ka ah dad qaxooti oo xeryaha jooga inta kale waa dad shaqaysta iyo dad iyagu muxuu ahayte warshado iyo baabuur iyo muxuu ahayte shidaalka oo muxuu ahayte flistationa iyo kuleeyihiin mm.
marka aad bay soomaalidu ugu leedahay muxuu ahayte sumacad fiican Waa gartay. Marka- leedahay maxay ku joogaan dalka ma ma sharci ayaa la siiyaa qofka marka uu muddo joogo mise fiisooyin eh, ku meel gaara ayaa mar walba ay cusboonaysiistaan dadka halkan markay soo galaan qaab dhowr nooc bay usoo galaan ridwaano dadna waa dad maalgashatayaal ah oo wadanka lacag soo geliya dadkaas markay wadanka lacag soo geliyaan waxaa la siiyaa sharci ay ku shaqaystaan oo iyagu ay u gooni ah dadna waa dad shaqaala ah oo muxuu ahayte dadkaas kambaniyada leh bay u shaqeeyaan oo iyagana waxaa la siiyaa sharciyo ay ku shaqaystaan laakiin waxaa jira dad xilli hore soo galay oo iyagu zambiyaan ah iyaga iyo caruurtooduba zambiyaan ah oo zambiyaan noqday oo wadankana hanti ku leh goor horena soo galay taariikh dheerna ku leh wadanka oo degan laakiin dadku intiisa badan runtii wadankan markay ka hadlayaan iyo dareenka aan qabno ee waxa weeye inaan joogno wadankayagii oo kale oo runtii wax dhibaatada aan ku qabno sharciga hadday noqoto iyo hadday noqoto ee muxuu ahayse la joogitaanka aan la joogno dadkaan aan la noolnahay Mm.
waa wax iska caadiya wey wax dhiba kuma qabno Ridwaan.
waayahay marka laga hadlayo een, inta badan waxyaabaha ay caanka ku yihiin ama lagu tilmaami karo dadka soomaalida ee ay ka ganacsadaan maxaa ka mid ah Een, waxaa ka mid ah een, soomaalidu halkan waagii hore waxay ka shaqayn jireen een, waxay ka shaqayn jireen transporters bay ahaayeen oo transportationkay ka shaqayn jireen oo gaadiidley bay ahaayeen laakiin hadda waayahan dambe waxay galeen warshadaha yaryarka ah bay galeen iyo muxuu ahaytay iyo shidaalka oo waxay samaysteen petrol stationo oo magaalooyinka waaweyn haddaad martid aad ku arkaysid soomaalida iyo qaabka ay uga muuqato iyo petrol stationadoodu ay ku yaalaan marka business kasta oo ka jira wadanka soomaalidu waa ku jirtaa oo qeyb bay ka tahay waayahay een, dalkan dabcan een, sidaa tilmaantayba waa dal een, ku yaala bartamaha afrika dalal fara badan ayaa daris la tihiin oo zimbabwe ay ka mid tahay iyo tanzania iyo congo iyo malawi laakiin markaan eegno een, south africa oo kale oo dalka een, dabcan zimbabwe idii dhexeeyo dhibaatooyin fara badan ayaa ku haysta soomaalida idinka wax dhibaato ah oo aad ka warhayso oo soomaalidu ay la kulmeen een, ma jiraan marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa iyo xarumaha ganacsi ee dalka ay ku leeyihiin iyo haddii dadka dalka u dhashay dhibaatooyin ay kala kulmaan mararka qaarkood maya ridwano absolutely wax arrintaasi ma jirto wadankan amniga ay soomaalidu ku haysato ee meel ay ku haysato runtii waxaan odhan karaa wadan ay ku haysato oo wadamadan banaankaayo hadda aynu ku noolnahay ee ma jirto taariikhda inta la hayo qof soomaali ah oo wadankan lagu dilay ee ridwano waxaa la sheegaa laba qof oo muxuu ahayte een, oo wada- gobollo kale oo fog fog si khaldan loogu dilay baa la sheegaa laakiin dad inta lasoo ataagay oo guryahoodii loogu yimi lagu laayay Mm.
waxa aan ka maqalna south africa oo kale oo ganacsigooda la weeraray runtii kama jirto ridwaanow aada iyo aad bay dadkaani xagga ammaanka ugu fiican yihiin annaga keliyana saa naguma ahane dadka kale oo ajaanibta oo degan oo soomaalida oo kale ana siday ku yihiin oo waddankiiba wuxuu yahay waddan muxuu ahay te ammaan ah waxaa lagu tilmaamaa wadamada africa ugu ammaanka badan baa lagu tilmaamaa ridwaanow waayahay laakiin laba sano ka hor waxaan filayaa in dad soomaali ah goobihii ay ka ganacsanayeen laga qabqabtay oo qaarkood soomaaliya lagu celiyey arrimahaasi way dhici jireen waagii hore oo muxuu ahay raaf baa dhici jiray waxyaalahaas waxaan filayaa waa hadda waa saxnay oo dawladda laftigeeda waddankan iskale oo aan la noolnahay iyo soomaalidii communitiga hadda oo muxuu ahay aan guddoomiyaha ka ahay isfaham baan ka dhex samaynay oo waxyaalihii naga khaldanaa annaga soomaali ahaana intoodii badnaydna waa saxnay waxyaalihii aan kaga cabanaynay dawladdana oo muxuu ahay waxyaalaha yeeran ahaana waa naga saameen oo waa naga waa naga daayeen marka arrimahaas arrimo dhici jiray bay ahaayeen waagii hore in dadka muxuu ahayta la xaabiyo oo baabuur la saaro oo muxuu ahayteen qaabab kale oo aan muxuu ahayta fiicnayn oo aan dadka kale oo ajnabiga aan lagu samayn oo nala ku samayn jiray laakiin hadda muddo laba sana ah waxaasi waa muxuu ahayta waa laga nastay aad baan uga mahad celinaynaa dawladda aan la noolnahay oo zambia arrintaa ka shaqaysa waa garta maxamuud dabcan dalkan waa dal qani ku ah marka laga hadlayo dhinaca macdanta dad fara badan oo shaqaalo u badan oo chinisa ayaa meesha degan iyo kuwo kaloo u dhashay dalka indiya iyo qaar xataa ka yimid dalalka bariga dhexe ku yaala chiniiska laftirkooda waa laga cabanayaan filayaa marka ma waxaa leedahay soomaalida hadda iyo dadyowga kale waxaa sahlan in soomaalida la aqbalo inay dalka kasii shaqaysan karaan oo ay ku noolaan karaan marka la barbardhigo dalalka kale ee hadda cabashooyinka mararka qaar laga muujiyo
ridwano laisma barbar dhigi karo runtii chiniiska iyo soomaalida chiniisku waddankana aad bay u degan yihiin waana ka shaqaystaan waddanka gambia keliyana ma ahano africa oo dhan baa chiniiska hadal haysa laakiin de soomaalidu waa dad yar weeye oo kooban oo meelaha ay ka ganacsadaan waa wax kooban ay dawladdu ay gacanta ku hayso oo la og yahay oo muxuu ahay aada u kooban marka runtii fox lama saarno oo naguma soo jeedaan dadka shacabka iyo dawladdu intaba nalama hadal hayo oo joornaalada iyo miidiyaha iyo nala kuma soo qoro sidaa laga yaabay in kuwa kale loo hadal hayo marka arrimahaasi waa arrimo aan runtii aan uga mahad celinay dadka aan la joogno iyo dawladda laftigeedaba soomaalida halkan joogtana runtii ridwano waa dad isku xiran oo isku duuban waxaad garan kartaa hadda jaaliyadan anigu aan madaxda u ahay waxaa la sameeyey kun sagaal boqol lixdan todobaatan iyo sideed ilaa maalintaa ilaa hadeertaan waxaan isticmaalaynaa hal magac oo ah muxuata somaali community magacaas soomaali baa iskale halkan dadka jooga wax qabiil ah iyo waxa muxuu ahayta soomaali dib u dhigay iyo jaaliyadahan adduunka aan maqlay oo muxuu ahayta riyaacaya annaga xoogaa waa ka caymanaa waayahay safaaradda soomaalida ee dalkaas oo laftirkeeda aan filaya inay ka mid tahay safaaradihii ugu horreeyay ee qaaradda afrika laga furo ma shaqaysaa hadda ridwan waad baa umahadsan tahay way shaqaysaa safaaradan safaaradanna waxay leedahay runtii taariikh aada u dheer bay leedahay oo muxuu ahayte waxaa igu maqaala ah safaaradan inay u furtay dawladii soomaaliya ee xilligaa jirtay lixdamaadkii baa la furay waxyaalaha loo furayna ridwano waxay ahayd sida la ii sheegay in ay ka qayb qaadato xornimadii xornimo udoonkii ka socday wadamadan central africa inka laisku yidhaahdo mozambique malawi zimbabwe namibia botswana ilaa south africa bay ka qayb qaadan jirtay halkan baa laga caawin jiray waxaa igu maqaalaha baabuurta kasoo baxda muqdisho inay safaaradan toos u imaan jirtay ciidankana halkan loogu tababari jiray ama laga qaadi jiray safaaradan laftigeeda safaaradii waxaa nasiib daraa xoogaa dayac aada u fara badan baa naga haysta oo runtii inaan dhisnaan rabnaa wayna shaqaysaa safiir baa jooga iyo muxuu ahay dad kale oo shaqaale ah baasaboorada hadda laga baxsho goboladan aan degennahay oo africa waxaan u malaynayaa waa muxuu ahay safaaradda ugu shaqada badan oo ka bixisa baasaboor marka ridwan way shaqaysaa si fiican bayna u shaqaysaa intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay maxamuud maxamed xasan oo loo yaqaana hiiraan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka zambia inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgeliya
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad ka dhegaysanayseen martida mikrofoonkana waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada caweyska washington waxaa inula diyaara cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada aynu ku wada caweyn doonno toddobaadkan ee barnaamijka cawayska washington aynu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah walle aniga aashaga ba'aad baanu leynay wallahi gaabeerayo waad nahaygi weya
waa gabarh u dhalatay dalka etoobiya oo si weyn u xiisaysa heesaha soomaalida waxaana inala wadaagi doontaa qaar ka mida fanaaniinta iyo weliba heesaha ay sida gaarka ah uga hesho sidoo kale waxaad maqli doontaan gabay ka mid a kaftan suugaaneeda dhex maray hal abuur kala duwan kaasoo ku aadanaa khayraadka gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo abwaan yaasiin madaala uu ku tilmaamay geela badda caawana waxaan idin hayaa geel dhaqatadii oo arrintaasi si weyn uga gilgilatay islamarkaana jawaab kulul ka soo bixisay urki iyo karaamada rabaabaarka loo sudhaye ragna beriba kii raysinlaa ugu buruug roone booskiyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun imiyo biratansiin sidigta buubaalabu dabcan dhegaystayaal qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin waxaanad maqli doontaan qaybtii ugu dambaysay ee waraysiga fanaanada farxiye axmed cadaawo farxiye fiska jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure abadan ku goglo ku sim ah ku simay barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad wadaaga wax badan oo afka iyo diintu ay ugu muhiimsan yihiin hase yeeshee sannadihii u dambeeyey gaar ahaan intii ay soomaalidu dibadda u hayaameen wax dhacay isdhexgal bulshayada oo macaamil u dhex maray dadka ku dhaqan dalalkaasi ay u hayaameen waxaana xilliyada qaar dhacda islamarkaana la arkaa dad soomaali aan ahayn oo af soomaali ku hadlaya amaba ku heesaya iyadoo sidoo kalena taasi beddelkeeda soomaalidu ay ku heesaan amaba ay bartaan afafka dalalkaasi ay joogaan misrata mingistu waa fanaanad u dhalatay dalka etoobiya waxaanay sheegtay inay aad uga hesho soomaalida iyo miisigooda islamarkaana ay muddo dheer ku soo noolayd xaafadda booli mika'il oo ah xaafadda ku taalla magaalada cadisababa islamarkaana ay degan yihiin soomaali badan misraat waxay u warantay wariyahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax
manigaa masarad mangistu
waxaan maqlay adiga heesa soomaaliya waa ku heystaa
walle aniga aashaga ba'aad baanu leynay wallahi gaabeerayo waad nahaygi weya wixii iid ka sheegtana iskumaba wan agsan warna manaadi mari karo dandan
I like Somali music yeah?
uh, I like Mogol I like Sahara Dawo uh, Omar Dule also Durdur I know Doof uh, Mogol Doof Doof diririn, Doof Doof Doof nool kulante ad antadid ashaga dogsay sonogo sonogo baram barara baram barararam marka
I like just I like Somali people. I like Somali music also. I live a long time in Addis Ababa, Bole Mikhail, like a family, you know. I have a, just I have friend, good friend.
What about your songs?
My song in Ethiopian, uh, Amharic song. Uh, እንዴ ካንተ ሌላ አረ እንዴት እንዴት አይደረግም የወደደ ልቤ አረ እንዴት እንዴት ቃሉን አይሽርም ፍቅርህን በልቤ ይሽብ እኖራለሁ ብትረሳኝ ማንተ እጠብቅሃለሁ ጭራሽ ካንተ ሌላ አልፈልግም ልቤ ከቦታ ቢቀመጥ ይቆይህ መውደዴ ልቤ ልቤ ያንተ ነው ልቤ ደስቷል My heart, I'm not forget you, my qalb.
You, you love Mughal.
I love Mughal. I I love Sahara though. Uh, I, I don't know that uh, the Magaa. Takarkariyo, tan tan, takarkariyo. Ata, na na na. I don't know. Ata, dambal bahador, alili. Ata, la la li, la la. li, La la la la la. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. La, li, la, la, la, li, la, la, la, li, la, li, la, la, la, la, li, la, la, la, la, li, la, la, la, la. La, la, li, la, la, la, li, la, la, la, li, tarara, tarara. I like her. I like I like Somalian people. I love Somalian people.
waa tahay dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno misraad mingistu iyo weliba heesahaasi soomaalida ee ay sidaa cajiibka ugu luuqaynaysay amaba ay u qaadaysay barnaamijyeenni cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen gabay uu tiriyey abwaan yaasiin madaale kaasi oo ka mid ahaa kaftan suugaaneeda ku saabsanaa khayraadka kala duwan gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo uu isagu kula baxay amaba uu ku tilmaamay geela badda haddaba caawana waxaynu dhegaysan doonnaa islamarkaana aan idii hayaa jawaab uu kalluunkaasi uu geela badda ku tilmaamay yaasiin madaale uu ka soo bixiyey abwaan cali haybe oo ka mida abwaanada ku dhaqan magaalada burco islamarkaana isagu waa abwaan cali haybe ka mida dadka geela aadka u weyneeya islamarkaana geeldhaqatada ah niyo horta de iska taxayarura kaftana waanu is wadaarsanay aniga iyo yaasiin madaale iyo niman kalena asxaabna halaburaaba fara badani bay ahaayeen kowdhe waan gartay sababta keentayna uun six iyadoo iska jacayl ahayd oo xilli xilliyada kamid aan bara barta facebook aan kuleeyahay soo dhigay oo uu commenti ka bixiyey ninkaa la yidhaaho yaasiin madaale oo leeyahay afkaaga caana kalluun lagu qabay haye ayaa aniga calihayda ahaan iga daadigooda caana kalluun anugu hilib kalluun waan arkay caana kalluunna lagu dhamayo maan arag maogtahay weligaa manaad maqal manaan arag caano kalluula afka lagu qabale mana maqal mana aragoo dabadeedna waxaa dhacday afare yar oo iminka ma xasuustee uun ahayd waa nin kalluun yaqaano aan geel arag haye oo kalluunkaba ge- geelaba kalluun u yaqaanaa u yaqaana ayuun baan adna halkii soo ugu celiyey jawaab jawaab celin uga dhigayo de dad sixdaa dheer dheere kalluunka ah haye anigu ma garan goor kalluun iyo geel simeele labadiba oo laba meesaan leenaho mid weliba booskiisa qiimo ku leeyahay haye ayuu saaxiibkan inala wadaag wadaagi waan gartay waaye markaad tixday een, gabaygu suu ku bilaabmaya intaynaan gelin san qiyaasii adigu waad soo aragtay waxaad tilmaantay inaad caanaha soo dhantay markaa kolley geel waad raacday waad aragtay waad soo dhaqday sowda mayhi haa intaba oo si wanaagsan baad u garanaysaa marka miyaanso layguma waa laygu ababiyey baan odhanayaa waa laygu ababiyey marraa waaxid maxay odhanaysaa adigana ama uu odhanaya gabaygaaga ku saabsan geelo gabaygan waxaan ugu magac daray ama aan ugu wanqaray bidhaan geel haye waa kolle gabay yaroo tix yaroo dee iska kaftanahoo aada uma buura waan gartay waxa ay odhanaysaa haddii aynu bilowno Mhm.
ba'da gabay burjiga maansada iyo bixinta geeraarka kubalweynta heelooyinka iyo boqorka suugaanta iyo biliga weedhaha udoongaasa bixintooda in dhaweyd bishmaha uma furfurin baarcadiya saare baydgaab kolkii uu tirshaan baalmar oo dhigae caawana bidhaan dheer darbaa buun ka soo tumae boog iyo ladh aan qarinayay buhabuheeyeene bilaash uguma soo heesayee meel bugtudhay baaq iyo tilmaan weeye iyo bawkaxow talo ee farxaan bawkaxaboon farxaan bawkaxaboon marka halkaa ku halqabsanayay waad ku halqabsanaysaa haye baaq iyo tilmaan weeye iyo bawkaxow talo ee birmad weeye gaashaaman iyo baab indheer garaade da'yar baydhay oo u toosin iyo bare tacliimeed ee bulshada iyo dhallaanku u yahay boorin idilkoodee dhaqan laga boqooliyo hiddaha wowsad baariyahe balag bal guddoonso mandhow tixdoo bogow ujeedkeeda bandhig oo wargeyskiyo ha qoro baahiyuhu eega beledkaba ha gaadhee murtiya geliya bu- murtida geliya buugaata buli beledkaba ha gaadhee murtida geliya be- buugaata haye marka waxaad leedahay um- ummaddiiba ha gaadhee baasha hala diiwaan geliya baad leedahay waa araartii waxa ayo bal ninkaa kalluunka iyo geeliyo sukaan barbar dhigay bal makhraati baad u Waxay nala- si kale Ha, kuma ummadda gartee ma- makhraati- ma- makhraataad u samaynaysa waxdaa bardad allo ilaa arkaad leedahay ninkaa
aad iyo aad aad iyo aad haye geliya bugaagta haye afartaa bineeyo unkee halal kalaan baanay afartaa bineeyo unkae halal kalaan baanay adduunyadan bariiqdeesanii xumuhu baylbaylay dunidani belowda luntee diimo lagu joogo adduunyadan rag buur iyo bannaan beratansiinayo een ruuxa baydhbaydhka wada buus la odhanaynin inaad goor kastaba shay bedelan bogato waa dow eh yaa sintixdii aad bishee diingadaha saartay ee aad horweyn baarqabliyo beledka qaar diiday ee tidhi badda lagu hodmeeyo baadiyuhu mooji isna beri duntiis iyo galbeed baa baabaha nagu sheegtay ee aad hargeysiya burcaba bolol ku sooriyeysay buuli ee aad hargeysiya burcaba haye bolol ku sooriyeysay ee aanad baydh noola hadhin booto iyo xeelba isna weliba buunbuunis uu duulku badi taaray guddoon bilan alla ilahe hantoo booqday arartii bidhaan geella waan kuu sidaa bogo wuxuu sheegay buuli geeli baad bilaabaysaa markaa ood bidhaantiisi iyo tilmaantiisi haye afartaa dineeyo unkii halal kalaan baana asal bilan hijii beri samaad dhaxalka aan baanto een boqol socoo soo jiriyo bixin ka soo gaadhay habeen xoola dhaqatay ahayd badax la-aaneede bir la qaato iyo waa ow ceeb baadhashada xeede baddu shalay ma daalow kalluun berashadii maanta buri baddu shalay ma daalow kalluun berashadii maanta haye dayaanadu siday noo xuseen bawsi maqalkayga yimbarbaay talo baalmer yaan buugta ku hayaaye haddaad barato maandeeq hubaal kama boqoosheene wartuu nolosha soomaaliyeed kaga bannaanaado say kale ma soo buuxiyo beledka yaallaaye wal u fiirso oo dhuus intuu karin bannaan awday intuu wax soo qabtay Marka bal kaalmihi- hadda dib u eeg baad leedahay ha kaalmi kaalmihii uu gelayey iyobaa la gelayaa degeedu halkii uu inoo jee- joogay marka waa inaad isagii wuxuu soo bandhigay wuxuu ihi kalluunkii baddii wuu ku noolaan karaa abaar ma Ah.
qabanayso waxa Ah.
weeyaan lama waayayo noloshiisiibuu ka sheekeeyey adna waxaad leedahay geeli waa kan kaalintu buuxiyey iyadana ila maqal baad leedahay ha haye sabta weye garbedelan birtoo la isla galay boqolle geelaansan bayaan qayladhaan iyo tallaay beero kala maagay xaajada bidow dhahaaratee la isu bixi waayey kolka nabaddu baydaysatee waranku beeqaaqo isaga xal beero intiyo boogta kaasiye gashi bixinna wow kow adduun lagu bogsoodaaye booskiyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyaad beretansiin sidigta buubaala buuli kalluun iyo miyaad baratay miyaad beretansiin sidigta buubaala haye bilaash iyo haddii uu leeyahay shay barkumataal ah sayidkuwa boqolaha dartii beri ma aadeene oo boqolle kuma gowraceen baalu foofee kol horuu baddaa dhigan lahaa baaf u gooniyahe birgeyd weeye lagu faano iyo boqorka xoolaae gurji iyo karaamada rabaa baarka loo sudhaye ragna beriba kii raysinlaa ugu buruug roone booskiyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyad beratansiin sidigta buubaalabu labadaasaad baratansiisay baad tidhi haye
bilcaan dhabanle baarida haween bilicsan sii gaari boqorashada gayaankiyo hablaha baarka sare seedhay boqolnimaan ka dhiibin xaqiiq bilan ka dheeraaye oo waa barlaawo oo hubaal beedsan kari waaye booskiyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyaad beratansiin sidigta buubaala buy wax dad gala beriga waxa maree boqorku uu uumay oo ku socod in baabaco dhigtiyo baallay idilkeedba bini aadan mooyeen laflaha badi ka roonaaye waa beli mac- waa bili macbuud noo gartiyo baawar gooniyahe gurji weeye aan leec ahayn baxarka jiilaale waa baydan gaar oo xaqiiq lagu badhaadhaaye khaliil baaxad soore ah dadkoo badibad boog raacay beeshiida bishiisaad hayaan bilo ku guurtaaye marna baahi marna baahi tiro weeye iyo saanad buure ahe murah buuxa go- gor marna baahi tiro weeye iyo saanad buure ahe murah murah buuxa ee gaadsinkaa gooni ula baydho baarwiil liskeedaad hubaal bilo ku raysaaye haye qof bukiyo xanuunlow haddaad bigil u soo loogto qof bukiyo xanuunlow haddaad beli u soo bigil u loogto soo loogto baxnaanada laftaban buu isbuuc kaga bogsoodaaye bu'da bu'da nolosha weeyaan kolkaan baadhay idilkeede babacshay u dhigayo lawaa beledka yaallaaye boos iyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyad beratansiin sidigta buubaala buud haye ma ma qofka xanuunsanaya marka loo soo loogo loo keenu ku bogsanayaa baad tidhi inaadeen isagaa dawo ah isaga caagihiisa iyo hilibkiisuba iyagaa dawo ah bes baynu garanayno marka labadaasaad baratansiinaysaa baad tidhi eeshkiyaas afartaa afartaa haddii aan bukro kuu baraxay eega hidhaan geeltixdaan ugu wangalay waan ka baxayaae kalley dayda kuma koobi karo boga tilmaanteede waxaan buugay baal waxaan ka maray iyo bar aan dhaafay iyo sidii rag baa iga badsoon baaqi loogu dayn bu raggii kale ma garanaysaa geelyahanka ahaa kiisa galay dhaboonkiisa galaydhiyo haye raggii kale geeleyda ahaa buu leeyahay de wixii aan intaa wixii aan dhaafay iyagaan u daynayaa baa ti iyagaan uga baxaya de anigu inaha haddaan ka idhi haye raggii kala yaqaanay raggii kala yaqaanay geelaan u daynayaa baa tidhi oo iyaguna inta kale ku dari doona ilaahi caleyk de ha ha inaadan ha marka caliyo haddaynu eegno yaasiin isaga wuxuu ku doodayaa oo gabaygiisina kusoo bandhigaya wuxuu leeyahy xadaaraddu xeebahay ka bilaabantaa geelan badda ku jira kalluunka isagu uula baxay geela badda wuxuu leeyahay nafaqadiisa iyo wanaaggiisa caalamkao dhan baa isla garanaya abaar ma qabato gaajo ma hesho xilliga aad u baahatay shabagaagumaa tuuranaysaa marka waxaad leedahay waa dood jabanoo kanaade lagu soo badhaadho noloshii kusoo badhaadhe de inaadan inagu soomaali baynu nahay oo markaynu soomaali nahay aynu soomaali eegayno bardu shalay ma daaro kalluun barashadii maanta baynu leenahay niyo
ma maantaynu kalluun baranayna amaad leedahay kal geelaynu dhaqanayni baanu adduunyadaba naqaanee kaasaynu kusoo nabad iyo caanaba maaleyo innaga inuu ahaa lafdhabar waa agaag dhegaystayaal abwaan cali haybe waxa uu yidhi bu'da nolosha weeyaan kolkaan baadhay idilkeede babacshay u dhigaya lawaa oo beledka yaale booskiyo kobta uu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo hadda waa kalluun iyo miyaad barateen siisidhiigka buubaale waxaan filayaa in fariintaasi ay gaadha abwaan yaasiin madaale iyo weliba gabaygiisii uu kalluunka ku ammaanayey mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kastaad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigii ay wariyahayaga magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay magaaladaasi hargeysa kula yeelatay fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiya fiska aada iyo aad baad u mahadsan tahay farxiyo fiska waxaa lais weydiinayaa marka aanay heesaynin ee guriga jooga ay tahay maxay waktigeeda ay gelisa ma jiimbey aadaa ma caruurtay cunto u karisa maxaad waktigaaga aad qabataa inta kale wallaahi abaayo waa shaqeeyaa horta timeka aan helana caruurteeda aan waqti siiyaa markii laga soo tago jiimkan waa loo baahan yahoo haddii kale waxaa waaye xeera ku fuulaysa xeer aada kuu fuulaysa ma fahamtay marka caafimaadkaaba ku jiraaba
waa hagaag farxiya waxaa jirta hees aniga laftarkaygu aan aada u jecelahay oo bulshada qeybaheeda kala duwanna ay aada u jecel yihiin ma sideed jir baa tahay huuna maxaan kuu sasabayaa
heestaa waxaa sameeyey qaalid garab sare abwaankayga qaaliga ah london oo hadda jiraa ilaa caafimaad ha siiyo laxankana waxaa iskale xanfar daawud xanfara iskale muusigana waxaa iskale sidi calwiikay heestaasaynu kusoo dhaweynaa thank you
ya gebagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa een farxiya heesta aad ugu dambeysa ayaynu dhageystayaasha kaga tegayno waa heesta ladhaha jacaylkaasi xiraho heestaasi bal wax yar luuqdaada nagu maqashay jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure
yaa salaam ilaahay codkaa ku badan ku gogloon kugu sim ah kugu simay eliseer ma weydaha
thank you aada baad u mahadsan tahay Ee, gebagabada bulshada taageerayaashaada ah maxay tahay fariinta aada halkan uga marnayso waxaan leeyahay walaalahay soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerayaashayda aadaan idin jeclahay hargeysaan ku suganahay waa caafimaad qabaa alxamdulilaah waxaan idin leeyahay aada iyo aadaan idin salaame waan mahadsantihiin aada iyo aad baad mahadsantaha anaguna haddaanay bahda v o a waqtigaaga qaaliga ah ee aada nooga faa'iidaysay ee aadna siisay aada iyo aad baanu kaaga mahad celinaa walaalka walaashay macaan
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo ammaana alla
Sama ruux loo galaa, balgudi laga sugaa. adiguna si saraadii dhigto waan sigtee kumaan jabine suldaharaadariye nafsiga asido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye ida ida ana samirka idaaye
heestaasi fanaanada farxiya fiska waxaa ay ugu dambeysay barnaamijkii barnaamijkii caweyska washington oo inoo waday waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac waxaa barnaamijkaas inoo ugu dambeeyey idaacaddayadii caawa oo idinla socodsiin anigoo ah maxamed cabdijaacan bulla jaamac iyo bashiir abikar intaynu mar dambe kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaas iyo caweysin wanaagsan
Samaan ruux oo galaana abaalgudub laga sugaaday sidee, ahaaday sidee. Samaan ruux oo galaana abaalgudub laga sugaaday sidee, ah way ihi